Heshiis la isku raaco had iyo goor waxay ahayd mid adag kulan ay ku jiraan dalalka Shiinaha, Ruushka, Midowga Yurub iyo Maraykanka, laakiinse kala duwanaanshiyahooda haatan ayaa waxa ay tahay mid si weyn uga xoog badan sidii hore. Qaar ka mid a wasiirada arrimaha dibadda dalalka G20 ayaa waxa ay ku mashquuleen siyaasadahooda gudaha dalalkooda ayagoo awoodi waaya xataa inay ka qayb galaan kulanka labada maalmood ee Cape Town. maqnaanshiyahooda ayaa waxa ay yaraysay waxa markii horeetaba ahaa fursad yar oo lagu heshiin lahaa warmurtiyeed waxaa kaleeto oo jirta rajo yar oo laga qabay in lagu heshiiyo arrimo uu waday madaxweynaha martida loo yahay ee dalka koonfur africa cyril ramaphosa kaasoo u arka furaha dhaqaalaha ee cimilada ee yar ee ka imaanaya wadamada qaniga ah dubhabeynta nidaamka maaliyadeed ee markaasi ciqaabaya wadamada saboolka ah iyo sii ballaarinta sinaan la-aantii jirtay xilligan hubaan la-aanta caalamiga ah iyo sidoo kaleeto xiisadaha sii kordhaya haatan ayaa waxa ay uga muhiimsan yihiin sidii horeba si ka weyn xubnaha g twenty wada shaqayntooda wakhtigan ayuu yiri khudbadiisii furitaanka waxaa kaleeto uu intaasi ku daray in nabaad guurka iyo dhinacyo kaleetoo badan oo khatar ku ah xasiloonida iyo kobaca dhaqaalaha guud ee dunida ay muhiim yihiin gudoomiyaha bangiga dhexe ee dalka koonfur afrika ayaa isna sheegay in dhowr shirar ah oo ay dhowaan yeesheen g twenty ay dhammaantood ayagoo aanan wax is-afgarada ama warmurtiyada laga soo saarin lagu kala tegay oo ay dhammaadeen dalalkaasi qaarkoodna wakiiladii ka yimid oo wasiirra ku-xigeenna ay ahaayeen ma jiro qof qolkan ku jira oo markan dhahaya waxaan doonayaa inaan sheego qodobkan laakiinse waxaan u malaynayaa inay aada u yaraadeen sidaas daraaddeed waxaa laga yaabaa in ay iska indhatiraan ayuu yiri isagoo markaasi la hadlaya wakaalada wararka ee reuters qaar ka mida falanqeeyaasha ayaa sheegay in dib u gurashada wadamada dhaqaalaha ugu waaweyn g twenty ee doodahan ay keentay su-aalo ku saabsan muhiimadda ay u leeyihiin shirkan kuwo kalena waxay u arkaan fursad horey loogu sii socon karo iyada oo aysan dowladda maraykanku qayb ka ahayn kulamadan